bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo hadalsani muqdisho kusoo dhowaada warka subax qodobada maanta aan idii heynana waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada maxaas oo wadaha iskudubaridka ciidamada dib u xiraynta deegaanka ee ku wajahan deegaanada dhaca jinka webiga shabeelle ee u dhexeeya beledweyne iyo buulo burte xubin ka tirsan dagaalmeesha al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose diyaaradaha dagaalka maraykanka oo duuqeeyey kaarihay dad shacaba saarnaayeen oo marayay meel u dhow deegaanka ugunji oo hoos yimaaday hajamaame mas-uuliyiinta maamulada puntland iyo galmudug oo ay welinayaan odayaasha dhaqanka labada dhinac oo dadaal xoogan gelinaya baajinta dagaalo dambe oo ka dhaca deegaanadaasi wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya oo gaaray magaalada kaahira ee dalka masar si ugu qayb galo shirka wadatashiga horumarinta shaqada hufan wararka dibadda warkiinase waxaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah afhayeenka aqalka ah wakiilada maraykanka oo xilki laga qaaday
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale soo wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhda waxay ku beegan tahay afarta bisha tobanaad ee oktoobar sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana u diyaar garoobay iyagii faahfaahsan aynu ku bilaawnaya gudoomiyaha degmada maxaas ayaa wada isku dabaridka ciidamada dib u xiraynta deegaanka ee ku wajahan deegaanada dhaca jiinka webiga shabeelle ee u dhexeeya beledweyne iyo bulo burte gudoomiyaha degmada maxaas mudane muumin maxamed xalane ayaa waxa uu wadaa iskudubaridka ciidamada dib u xiraynta deegaanka ee ku wajahan dhinaca jiinka webiga ee u dhexeeya degmooyinka ama magaalooyinka beledweyne iyo bulo burte gudoomiyaha ayaana ugu baaqay shacabka iyo ciidanka difaaca deegaanka in ay u diyaar garoobaan qabashada deegaanada dhinaca hareeraha webiga shabeelle ee u dhexeeya beledweyne iyo bulo burte
xildhibaanka federaalka gudoomiye ku-xigeenka buloburte saraakiisha kala duwan dhammaan reeqowl hadday macawsi leeyihiin hadday urur dhallinyar yihiin hadday odayaal yihiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore saad isku soo abaabusheen oo u soo diyaargarowdeen aadaad ugu mahadsantiin reeqowl haddaad tihiin dadka hadda meesha maanta joogna waa qowl waxaan u malaaynaa xoogaa aan kaftama warka hore dhacayse dadku kala beelbeel waayna beesha hadda inta degan oo galabta issoo abaabasho oo soo diyaariday waa xasan maxamed sida runtii facebookuna fiirsan moogiya hadduu shabaabka facebooka fiirsanaya aaladaha caalamka haddii xasan maxamed intaa kasoo diragdo iyagaa iska tagay arkaanba maba juugi lahaanba waxaan qiyaasayaa cabdullahi kalena inuu diyaarsan yahay dadku kala qoloqolo waayo inkastoo xawaadlo la wadaya haddana qolada meelaa lagu xisaabaya hoy xigtaa waxaana xisaabka keenaa sidii loo kala degan yahay marku dhulka lama kala leh xasan maxamed say isku soo abaabilo aad iyo aad u mahadsan yihiin horta waxba kala qarsamayna waxaa dhiman xawaadlihii kaleeto oo cabdallihii kale ugu horeeyo ma aragna anaga hadda galabta hadday meel jiraanna waa ugu tegaynaa hadday qoray qorigooda guurka ku jirana bannaanka iloo soo baxaanoo sida xasan maxamed galabta usoo diyaargaroob usoo diyaargaroobaan rabnaa berke waxaa yeelaya intaas ina magacaabo xawaadaha kale ka aalo waxaa loo socdaa deegaankii degan yihiin u badan yihiin saas ma aho anugu si xawaadlo waa kala baxaa cabdallo waa sii kala baxaa deegaanmuu sii kala degan yahay hadda bartaan waa xuseen maxamed waa xasan maxamed waa xur shaamahaasto qoryaheedu xawaadlihii kalena ina xureyna diyaar u yihiin xawaadlaha kale waxaa lagu xorey karaa inay diyaargaroobeen kaalma leeyihiin hadda sidaan dadkan u diyaargaroobeen deegaankan in u diyaargaroobeen ay qoryahooda la soo baxaan ay kaashame ay yeeshaan qofka hadduu kaashameye una lahayn xaba lama qaban karo sida runtii kaashamaad dadka leedihiin adduku waa diyaargaroon laakiin walaalaha ina hoosena kaashame leeyihiin waa kaashanaynaa waana diyaargaroobaynaa meeshay jiraanaan ugu tegaynaa hadduu lu yidhaa waxaan leeyahay deegaamada kaleeto xawaadlo badanaa dhulka degan hoos hadday ree ugaas tahay hadday cabdallo kale tahay abraahim ciise yabar madaxweyne xawaadlo kaleeto cali madaxweyne dad badanaa dhulka degan hoose yabardige laftaan macnaheed maydiyaan ka hadlee raalli ha ahaadaan qoladaan hadda hilmaamay dad la hilmaami kara maahe waxaan rabaa siday dadkan u diyaargaroobeen inay u diyaargaroobeen ciday shabaab dana ugu jirtana inay warramaan ay yidhaahiin anaga shabaab dana loogu jirte mawrada inoo joogaya tuulada inaan ku haasanayna inay yidhaahiin od- mayna saas ahayn odayaan ay warkooda caddeeyaan haddayna warkooda caddaynayn inay qoryaha soo qaataan dadkan dawladu qoryaha ma siin markii ugu baadata risaasaa la siiyey wiilashana dadkaana iskale qoryahana qabiilkaa leh hadday ujiinka weli tahay iyo hadday cadduun tahay iyo hadday dhagax tahayba qoraga waa la haastaa aniga ognaho dadkan ka dhalana kuna soo dhex koran qoryahooda ada- abagta ugu jiro inay kala soo baxaanaan codsanaya waxaa soo heray eh, ninkan odaga wuxuu yidhi waxaan aadaynaa hiiraanaan soo xuraynaynaa anugu xedka inamugaan xiranno oo xedka hiiraan xiranno kadib aan iswarsanaynaa waxaan leenahay yaan kala u kaalmay karnaa cidaan ka- mayna ahayn horta mase waa qaldana yaan u kaalmaynaynaa u kaalmay karnaa waxaan rabaa ninkan odaga walaalkaya soo raalli waa nin reer hiiraana soo ma taqaanin waxaan rabnaa reer hiiraan in iskaashanno in kala siyaasadayn in kala qoloqolayn in qole hebelaa la yaha dhihin in urur hebelaa la dhihin cadowga inuu midowno reer hiiraan haan ugu midowno xawaad lahaan ugu midowno hadda waxaa u malaynaa xawaadla ka sii laf xasan maxmedaha meeshaan joogto dadka hadday bari joogaan hadday qorxasin joogaba in dadkaas ku daydaana dawladu nimankaan hadda xasan maxamed oo inta ku diyaarsan qoryama siine inay qoryahooda dadku soo qaataan ay dadka kaalmeeyaan waxaa soo horreeyey intaas aniga waxaan ahay eh, sida la socotiin gudoomiyaha degmada maxaas meeshaan xoogaay eh, maalmaha tabashay qabta reeqowl tabashay qabeen dhanka cadowga haddaan ka soo horno eh, dhanka cadowga ballamaa saas nooga ah waa israacaynaa dhagaxaan ka hoobanaynaa xildhibaankaana madaxnoo ah kolba oo meeshaan tagno
kaasina waxau ahaa guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan dhinaca kalena howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee atmis ayaa sheegay in hool in howlgal wadajir ah kooxda al-shabaab eh, looga saaray keymaha cali fooldheere ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana eh, khasaarooyin culus lagu gaarsiiyey war-saxaafadeed ka soo baxay admis ayaa lagu sheegay in howlgalkan ay iska kaashadeen ciidamada burundi iyo uganda ee qeybta ka ah admis ciidanka xoogga dalka iyo dagaalyahanada deegaanka ama daga- deegaanka ee macmusleyda war-saxaafadeed ayaa intaasi ama war-saxaafadeedka ayaa intaasi lagu daray in howlgalka uu daba socday maalmo uu socday uu weerar ee saf mar- saf ballaaran ah oo dhulka iyo madaafiic ah kaasi oo laga soo ama laga soo gabagabeeyey ee lasoo gabagabeeyey axaddii kowdii oktoobar si ee al-shabaab looga sifeeyo ama looga saaro keymaha ay califool dheer kaga sugan yihiin taliyaha ciidamada atmosferiya guudo sam okandin ayaa yiri keymaha cali fooldheere waxay si gaar ah ee sanadihii lasoo dhaafay u noqdeen koob istaraatiiji ah oo ay al-shabaab ku qorsheynayeen weeraro lagu hubto ama lo- lagu hoobto kuna qariya- kuna qariyaan hubka ay ka mid yihiin baabuurta loo adeegsado walxaha qarxa sida lagu sheegay bayaanka atmis ciidamada atmis iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hadda gacanta ku haya fariisimaha lala- la- lala wareegay waxaana ay sife- ka sifeeyeen al-shabaabkii ama al-shabaab badan al-shabaab kooban oo ku haray deegaano ku yaala waqooyiga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka maamulka hirshabeelle dhinaca kalena haddii aan eegno xubin ka tirsan al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada ama ci- ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan ee deegaanka baarsa guuni ee gobolka jubbada hoose maxamed cumar maxamed oo ka tirsanaa al-shabaab ayaa isu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka baarsan guuni ee gobolka shabeeda gobolka jubbada hoose maxamed cumar ayaa ka tirsanaa al-shabaab ee al-shabaab kaga biiray degmada jamaame iyo nawaaxigeeda ee guddada kooiyo tobanaad qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ayaana maxamed oo ay ereynayaan ama ay bursanayaan een, ko- ciidamo ka tirsan al-shabaab ka dhiciyey islamarkaasna ka badbaadiyey soona dhaweeyey een, mar- soona dhaweeyey maxamed cumar maxamed ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka kaxaysteen isaga oo siid jir ah isagoo siid jir ah haddana da-diisu ay tahay kow iyo labaatan sano jir waxaana intaasi ku daray kadib markii uu arkay ee al-shabaab dhibka iyo joogtada ah ay u hay- ku hayaan eh, ho- ama ay dhibka joogtada ah amaba dagaalada xoogan ay kala kulmayaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka uu go-aansaday inuu isaguna isku soo dhiibo ciidamada dowladda dhinaca kalena haddii aan eegno diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa waxa ay duqeyn ay ku dileen gaari dad shacab ah ay saaran yihiin oo marayay meel u dhow ee deegaanka een, ay dhahday meel u dhow deegaanka ugunji oo hoos yimaada jamaame ciidamada dowladda amiirada do- diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaana lasoo warinayaa in duqeymahaasi ay dad shacab ah ay khasaare ay ku gaarsiiyeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa duqeeyay gaari ay dad shacab ay saarnaayeen oo marayay meel u dhow deegaanka ugunji oo hoos yimaada ee degmada jama janaale gaariga ay duqeeyeen ayaa waxaa saarnaan na- nin nabadoon ah oo kasoo jeeda ee, oo ma- loogu magacaabo ee, nabadoon xasan kadiye biriq wuxuuna ahaa nin uu nabadoon ama nabadoon ah oo bulshada halkaasi nabadoon u ahaa ehlada nabadoon biriq oo dhankooda xaqiijiya dilkiisa ayaa sheegay inuu ahaa nin shacab ah oo isaga oo kala goo- is- is- isagala kala guushaya gobolada dalka islamarkaana aada ugu dadaala arrimaha xalinta khilaafaadka bulshada duqeyntan ayaa kusoo beegmaysa sanad guuradii soddonaad ee kasoo wareegtay dagaalkii maraykanka ee lagu jabiyey ee ka dhacay ee bishii muqdisho sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii dhinaca kalena haddii aan eegno ee mas-uuliyiinta maamulada puntland iyo galmudug oo ay welinayaan odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa dadaal xoogan gelinaya baajinta dagaal dambe ama dagaal dambe oo ka dhaca deegaanadaasi mas-uuliyiinta maamulka maamulada puntland iyo galmudug oo ay la socdaan odayaasha dhaqanka ayaana arrintaasi ku jira dhinacyada ayaa kaashanaya ee dhaqan gelinta een, xabajoojin ee shuruud la-aan ah oo lagu baajiyo sii socoshada dagaalka labada- la- labada beelood si loo bilaabo wadahadal nabadeed wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamada isku dhafka ah ee gobolka mudug loo diray dhulkii ee lagu dagaalamay ee nawaaxiga degmada goldogob si ay u kala dhexdhexaadiyaan labada beelo ee halkaasi ku diriraya guddiyo wadajir ah oo ka socda puntland iyo galmudug ayaa sidoo kale lagu wadaa inay sii wadaan ama sii wada wadaan waawaanta beelihii dagaalamay si loo dhammaystiro eh, nabadeynta d- beelahaasi la dhex dhigaya dhan kale kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa ku baaqay in shi- in si shuruud la-aan ah loo baajiyo ama loo dhaqangeliyo dadaalada nabadeynta ee maleeshiyaadka bale- maleeshiyaad beeleedyada ee kasoo jeeda maamulada puntland iyo galmudug kuwaasi oo isniin ama isniintii shalay doole ama isniintii daraad ku dagaalamay een, deegaano ee galbeedka ka ah gobolka mudug halkaa warkaasi kala socdaan saaxiibayaal waa raadiyaha dalsan ee muqdisho markaana haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda waxaa ugu waaweyn afhayeenkii aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa xilkii laga qaaday waxaana uu kusoo beegmayaa xilka- xilka qaadista afhayeenka wakiilada ee maraykanka iyadoo ay kolada wakiilada maraykanka ay xilkii ka qaadeen afhayeenkii kolaha wakiilada ee maraykanka qolaha wakiilada maraykanka ayaa waxaa lasoo warinayaa in xilkii ay ka xayuubiyeen afhayeenka kolahaasi iyagoo xilka qaadiskaasna ku- ku sababeeya arrimo la xiriira inuu guda waayo shaqadiisa Wak- aqalka wakiilada maraykanka ayaa jegadii guddoominimo ka qaaday kifin markati oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaana tan iyo markii la doortay golaha ku hogaamiya aqlabiyad kooban xilka qaadista makrati ayaa waxaa sabab u ahaa kadib markii ay ka horyimaadeen xubnaha mayalka adag ee midigta fog ee xisbiga jamhuuriga oo hormuud u ahaa matis kadis Ee, haddaba een, waxaana ee, xilka qaadistiisa lagu sameeyey xilka qaadis kooban oo ay golaha wakiilada maraykanka ay ku soogeen guud ahaan dhegeystayaal warkii subax waad kala socdeen raadiyo dalsan muqdisho naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel